الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كبيرذي أفري أفرتنات تي سدحي أفرتنات إن سوارقنا وحيد قرابدي أو لقويه iyo wixii dunuubahaa iyo ku soo arooray tan afar iyo afartanaadna waxa weeyaan almusawiru fi اthiyaabi wاlxiiطaan qofka wax ku sawira derbiyadii iyo dharkii oo wax lagu sawiro sawirka la sheegayana waa khalqi nool oo nafle in lagu sawiro arrintaa iyadaa axaadiid baa ku soo arooray waciid shadiid ah waxaa ka mid a qaala nabiyu salى اllahu alayhi waalihi wasalama inuu yihi nebigu waa xadiidka aynu soo marnay weeyaan man sawara suurata kullifa an yanfakh fiiha aruuxu walaysa binaafikh xadiidkii fii saxiixi اlbukhaari ku soo arooray ee inoo soo hormaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa xadiidkan isaga ah man sawara suuratan qofkii sawir sawira qofkii sawir sawira ee sawirkaas oo ah wax naf leh sawir naf leh qofka sawira qofka isaga ah kullifa yowma alqiyaama weeyaan maalinta qiyaamaha waxaa lagu kalifaa an yanfaka fiiha aruux inuu sawirkii uu sawiray nafku afuufo xayawaan nool buu ahaa bini aadam buu ahaa xun buu ahaa walaysa binaafiqin kumana afuufi karayo xadiidka cabdullah bni cabaas weeyaan fii saxiixi bukhaari kusoo arooray wa qaala nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam xadiid kale nebigu wuxuu ku yihi cabdullahi bni mascuud uu warinayay ashad الnaasi cadaaba ywma اlqiyaamati almusawiruun ashad الnaasi cadaaban dadka cadaabka waxaa ugu daran yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha almusawiruuna weeyaan kuwa wax sawira kuwaasaa ugu daran maalinta qiyaamaha cadaabka maxaa yeeley yuqaalu lahum inta dadka xisaabta u taallo iyaga cadaab baa u yaala yuqaalu lahum waxaa loo dhihi doonaa cadaabka iyagoo ku jira axyuu nooleeya maa khalaqtum waxaad idinku abuurteen inan khalqigii oo sidiisii ah weeyaan naf unbaa ka maqan waa khalqigii oo sidiisii ah naf unbaa ka maqan yuqaalu lahum waxaa loo dhahaa axyu nooleeya maa khalaqtum wixii aad idinku abuurteen muttafaqun calayh bukhaariiyo muslim baa warinaya wa qaalat caaishatu waxay tihi radia allahu tacaala canha qadima rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalama min safarin rasuulkaa wuxuu ka soo galay salawaatu llahi wasalaamu caleyh safar uu ku maqnaa wqad satartu sahwata liya biqiraamin fiihi tamaaiil albaabkii bay daah usii samaysay albaabka daaha loo sameeyey ayaa wuxuu lahaa sawir waqad satartu albaaba weyaan albaabkii baa waxaan ku asturay sahwata liya biqiraamin fiihi tamaaiil mare aan anigu lahaa oo daabac loo sameeyey sawiro ah dumarka waxa ay tolaan oo sawiro loo sameeyey nebigu markuu soo galay salawaatu اllah wasalaamu calayh qaadim weeyaan safar ka yimid reerkiisuu ka maqnaa u yimid qofka waad garanaysaan farxad iyo qosol iyo waxaasaa reerka lagu qaabilaa laakiin halkan nebigu calayhi salaatu wasalaam cara ka muuqata wejigiisa waa doorsoon yahay wejigiisi midabkiisii waa isbedelay ilaa umina caaisha radia allahu tacaala canha ay tiri ilaahay baan ka magangelyo weydiisanayaa caradiisa iyo carada rasuulkiisa ee rasuulka allow maxaan halleeyey fahatakahu watalawana wajha nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo fujiye inaan man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi weeyaan gurigiisaana munkarka ka dhacay salawaatu اllah wasalaamu calayh laakiin saasay tahay umina caaisha radiallahu tacaala canha cilmi umaynan lahayn arinta masalada jaahil bay ka ahayd cudurdaarkeeda sharciga way leedahay nebigiise calayhi salaatu wasalaam munkarkii gacantiisu ku suuliyey fahatakahu nebigu waa soo rojiye watalawana waxaa doorsoomay wajha markaasuu u sheego wuxuu ku yidhi wa qaala wuxuu yidhi ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaamati weeyaan maalinta qiyaamaha waxaa cadaabka ugu daran ashaddu nnaasi cadaaban cinda allah ilahay agtiisa cadaab waxaa ugu daran maalinta qiyaamaha loola jeedaa aladiina kuwa yudaahuuna dihaa waxaa la yidhaahdo waxa weeyaan isku dayaya inay keenaan khalq allah sidiisii ilahay wuxuu abuuray wax la eg oo la mida inay keenaan shabiih weeyaan wax ah oo u eg inay abuuraan fulaan oo hebel ah mid u eg baa halkan la keenaya waa isagii kuwaasaa ugu daran cadaab maalinta qiyaamuhu nebigu yihi alayh salatu wasalaam mutafaqu calayh asahwatu kalmajlisi wasufati fi lbeyt sahwada ee umina caaisha sheegaysa radi allahu tacaala canha markii dambe waxay tiri waan googooyey intii sawirka ahayd waa laga gooyey kadibna marada inteedii kale barkimo iyo waxbaa laga samaystay marka waa banaan tahay in lagu intifaaco marada inteedii kale laakiin inta sawir kale waa la goynaya sawirka haddii laga gooyo madaxiina inta dambe makhluuq ahaan loo itibaarin maayo makhluuq ahaan loo ictibaarin maayo waa lagu intifaacan karaa marka meesha waxaa ku baxaya wax allaaliya wixii guriga la dhiganayay ee ahaa gogashii ama dharkii ama go-yaashii ama khatiifadiiba dheh dhulka la dhiganayay wixii la mid ah sijaayadii iyo waxaasoo idil kulli waxaaso dhan waa ku baxayaan wixii sawir lah oo dhan baa loola jeedaa maxaa yeeley maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la ballamay jibriil inuu u imanayo saacadda iyo wakhtiga nebiga calayhi salaatu wasalaam waa dhararsaday oo waa waayey jibriilna waa soo daahay laakiin jibriil ma soo daahine gurigaa balaayo dhex taalla nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi subxaana allah malaa'igta ilaahay ballanta ma buriyaane maxaa dhacay bannaanku u soo baxay mise jibriiloo bannaanka taagan maxaa dhacay ee ballanteennii aawe se uma ogid annagu haddaanu malaa'ig nahay ma galno guri sawir iyo ey midna uu ku jiro sariirtaada hoosteeda ey yarbaa dhex fadhiya saasuu ku yidhi marka malaa'igta waxaa loola jeeda waa malaa'ikatu raxma malaa'igta qaar aan dan ka lahayn baa jirta hawshaas oo waxa weeyaan kiraaman kaatibiina kuwan alle uu yihi subxaana wa tacaala ee iyagu wax qoraya qofka saacadna ka tegi maayaan meeshaa doonta ku jir waa kula joogaan kuwaas kuma faaruqayaan laakiin kuwa ku faaruqaya ee la leeyahay guriga ma soo gelayaan haddii waxyaabahaasi ay yaalaan waa kuwa raxmada loola jeedaa wاlqiraamu asatru raqiiq daaha jilicsan weeye wa fii sunanin biisnaadin jayid sunanka waxaa ku soo arooray xadiid sanadkiisa uu jayid yahay abu hurayra laga warinayaa in uu yihi yakhruju cunuqu min annaar rasuulka wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh yakhruju waxaa soo baxaya cunuqun qoor dheer baa soo bixi doonta min annaari naartay ka soo bixi doontaa suuradda meesha taallaa waxay tahay iyo sawirka yaalla khalqigii oo dhan bannaankay taagan yihiin maxsharka meeshii khalqiga lagu xisaabinayay iyagoo halkaa taagan jahanamana halkan ay taallaa jannadiina waa dhinaca kale weeyaan maxaa yeeley fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir alla inoo sheegay bal suurada kaamilka ah waxa weeyaan maxsharka meesha la taagan yahay jahanamadii baa ka dambaysa jahanamana waxaa kasii dambeeya waa jannadii weeyaan sababtoo tahay wain minkum ilaa maxayd aayadii waariduhaa kana calaa rabbika xatman maqdiya xisaabtii baa meesha taalla jahanamaa ku xigta jannadii baa u dambaysa qofka jahanamo ka tallaabsada unbaa jannadii geli karaya sida aayadda qur-aanka rabbi noogu sheegay wain minkum ilaa waariduhaa kana calaa rabbika xatman maqdiya ambiyada alle iyo rusushii iyo dhammaan halkaasaa laga tallaabsan doonaa qofku camalkiisa ku rido unbaa ku haraya marka qofka kale laakiin waa ka tallaabsanaya marka jahanamo haddaba waxay usoo baxbaxsanayso waxa weeyaan maxsharkii iyo meeshii dadkii xisaabta ay ka socotay meeshay xisaabta ka socotay bay usoo baxbaxsanaysaa rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu caleyh yakhruju waxaa soo baxaya cunuqun qoor dheer baa soo baxsanaysa oo min annaari ah fayaquulu waa hadli doonaa oo wuxuu leeyahay inii anigu wakiltu waxaa la ii xilsaaray waxaa la ii xilsaaray bikulli man qof allaaliya qofkii dacaa maca allaahi ilaahan aakhara ilaahay maciisa subxaanahu wa tacaala ilaah kala baryey macnaheedu ma aha kii mushrik ahaa weeye laakiin macnaha loola jeeda ma aha inuu yidhaahdo ilaah kalaa jira laakiin allihi awliye alla kuwii dhahaya waa soo hosgelayaan maxaa yeele labadiiba waa barise isku meel baa dhigtay ma bannaana ama ilaahay uddaa subxaanahu wa tacaala ama awliyada alla bari iyo asnaamta iyo waxaa doonto maxaa yeele ilahay inaad waxla lamaaniso ehlu ma aha subxaanahu wa tacaala alaysa allahu bikaafin cabda miyuuna ilahay kugu filnayn nacam qofkan awliyada ah xaggee abuurkaaga ka ogaa risqigaagasi xaggee ka ogyahay noloshaada iyo geeridaada muxuu ka ogyahay waxba wax uu kuu tari karo ilaahay abuuray subxaana wa tacaala ma jirto inaba ha yaraatee marka qofaan waxbaba kuu tari karaynin jinni iyo insi iyo malaa'ig wuxuu doonaba ha ahaadee inaad ilaahay la lamaanisid subxaanahu wa tacaala waa maangaabnimo caqli xumo weeyaan qoortaa dheeree jahanamo ka soo baxaysaa waxay leedahay inii wukiltu waxaa la ii xilsaaray bikulli man qof walba oo dacaa maca allaahi ilaahan aakhar ilaahay maciise ilaah kala barya wa bikulli jabbaarin caniidin waxaa la ii xilsaaray bikulli jabbaarin mid kasta oo jabbaar ah madax adayg badan caniid ah jabbaarku waa isla weynanka badan leh caniid madax adag xaqa ka santaagaya aan ogolayn war ilaahay sidanuu leeyahay maya tiisuu ka raacaya war rasuulka sidiinuu yihi maya tiisuu ka raacaya qofka saas ahna qoortaa dheer baa dadkii kala dhex baxaysa khalqigiiba meesha dhooban way taqaanaa sumadooda iyo siday u eg yihiin halkaasay kala siibanaysaa yowma yudacuuna ilaa naari jahannama daca sida alla inoo sheegay subxaana wa tacaala wa bilmusawiriina qofka saddexaad uu meesha kala baxayo dadka musawiriinta wey wax sawira ayib sawirkii gacanta wax lagu sawiraya waa la gartay kii la qorayay sanamka ahaana waa la gartay aaladan wax lagu sawiro ee kamarada la yidhaahdo ma soo gelaysaa mise ma soo gelayso culimmada casriga nool ee ka hadlay khilaaf baa ka taagan laakiin qofku intuu ka dhowrsan karayo ha iska ilaaliyo intuu ka dhowrsan karayo ha iska ilaaliyo maxaa yeele rasuulku wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk qofkana meel aynan naar ka taabanaynin inuu u cararaa wanaagsan xadiidka isagaa tirmidi iyo axmed baa warinaya saxaaxu tirmidiy sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelayaa saxiix silsilat alaxaadiida raqamka shan boqol iyo labiyo toban wa qaala nabiyu sala allahu alayhi waaalihi wasalam xadiida cabdullahi bni cumar bn alkhadaab nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ina aladiina yasnacuuna hadihi asuura kuwa sawiradan samaynayaan yucadabuuna waa loo cadaabayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha sawirka ma aha waxaan sawirka la yidhaahde gacanta lagu sawiro wax hadda bilowday maaha faraacinta waad aragteen oo nebi moxamed iyo nebiyullaahi muusa intaba ka horeeyey iyo nebiyullaahi ciisa haddana wixii ay sawireen ilaa yowmina hada waa yaalla bal nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kacbada gudaheeda waa taqaanaan iyo banaankeedaba sawiro asnaama ooli jira iyagu ay qorqorteen gidaaradana waa ku sawir sawiri jireen oo waxaa la yidhaahdaa sawirkii ambiyada alleh la sawiray baa wuxuu ooli jiray kacbada kacbadu ooli jiray marka sawir gacmeed buu ahaa ay sameeyeen mushrikiintii hore wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yihi ina aladiina kuwa yasnacuuna hadihi suwar kuwa sawiradan samaynayaan yucadabuuna waa loo cadaabaya yowma alqiyaama yuqaalu lahum waxaa loo dhihi doonaa axyu nooleeya maa khalaqtum waxaad abuurteen inaan abuurtaybe naftin baa ka maqan nafta adigu geli hadda muttafaqu calayh وعن بن عباس وxaa ga wrinaya رضي الله تعالى عنهma قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم يقول كل مصور في الناr ku walba oo wax sawira naartuu ahaan doonaa يجعل lahu intaa naarta uu ku jirana waxaa loo dhihi doonaa يuجcalu lahu waxaa loo yeeli doonaa bkuli suuraةi sawarahaa nafسه يuجcalu lahu waa loo yeelayaa bkuli suuraةi sawir walba oo suwaraha uu sameeyey nafsan baa loo yeelayaa fatucadibuhu fii jahannam tiisoo kale ah isagu uu dareemaya fatucadibuhu fii jahannam marka inti uu sameeyey in la eg oo naftiisii laga qaado oo iyaga la geliyey baa jahannama la wada gelinaya muttafaqu calayh wa qaala xadiidka isagana bukhaari muslim baa wariyey wa qaala sala allahu alayh waaalihi wasalam xadiid kale nebigu wuxuu ku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calaa abu hureyra xadiidkiisii weeyaan yquul اllahu tacaalى xadiiثu اlqudsi weeye alla wuxuu yidhaahdaa waman adlamu yaa ka dulmi badan la axad adlama weeyaan qof ka dulmi badan ma jiro ilaahay baaba la yaabanoo dhahaya yaa ka dulmi badan waalidkaa markuu arko caruurtiisa wuxuu yihahdaa war wax kaa edab daran ma jiro isagoo la yaaban edabdarrada ilmaha uu sameeyey markaa allah wuxuu leeyahay subxaanaه wa tacaala waman adlamu yaa ka dulmi badan miman qof dahaba tegay yakhluqu isagoo abuuraya khalqan khalqi abuuraya ka khalqi ah falyakhluquu xabatan aw liyakhluquu shaciiratan bal ha baxaanoo ha isku dayaan inay abuuraan xabadii inintii mirihii aw liyakhluquu shaciiratan aw daratan waa masagadii ama shaciiradii heedii ama qamadigi waxaa tiraahdidba intaasoo kale ha abuuraan oo markaa dhulka marka lagu ridaa soo baxda hadday run sheegayaan muttafaqun calayh bukhaariy muslim baa warinaya wasaxa anahu sala allahu alayh waalih wasalama lacana almusawiriin xadiid abi juxayfa wahab bni cabdillahi suwai wahab alkhayr ninkii la ohan jiray saxaabiga jaliilka ahaa min sigaar asaxaaba shabaab asaxaabu ka mid ahaa ayaa wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam lacna almusawiriin kuwaa lacnaday nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwa wax sawira alkabiiraة alkhaamisati walarbacuun kabiirada shan iyo afartanaad waxa weeyaan annamaam kan diradiraalaha ah qofka diradiraalaha ah kaasaa loola jeedaa iyadoo ilaahay uu ka hadlaya arrinta ayadaa wuxuu yidhi walaa tuطic kula xallaafin mahiinin hamaazin mashaaءin binamiim suuraة اlqalm weeyaan sifaad baa soo socday nebigana waa lala hadlayay salawaatu اllahi wasalaamu alayh suuradduna waa maki waxayna ku socotaa weliid ibn اlmughira ninkii la oran jiray iyo ragga la midka ah ee khaalid bin waliid aabihii ahaa alla wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala walaa tuic ha aطeecin kula xallaafin mid walboo dhaar badana ah dhaar badan dhaarta badan walow xaqba ha ahaatee wuxuu ku dhaaranaya qofka ma wanaagsana dhaartu walowba ha ahaatee waxaad ku dhaaranaysid wax sax ah ma ma haboono ma habboona sabab u yeeratay haddaynan jirin markaa ma haboono qofka inuu iska ilaaliyaa wanaagsan waa ka maxalu shaahidka ah marka baabkan waxaa naga khuseeya waa hamaazin mashaain binamiim hamaazin mashaain binamiim waxay la macno tahay aayaddii kale weylu likuli humazatin lumaza hamaasku iyo suuradii alle uu tilmaamay weylu likuli humaza waa isku macno weeyaan waa ka dadka ceebeynaya markay la joogaan iyo markay ka maqan yihiin intaba dadkii isku dayaya in uu warka u kala qaado laba wajiilo ah maxaa yeele qoladan u imanaya warkoodu dhegeysanaya dhegtu u raaricinaya inta dembi uu leeyahay khiibo waa la imanaya oo namiim waa yahay oo dadku isku diradiraa oo isla markaana laba wajiilo weeyaan qoladanna waa la fadhiisanaya war buu ka qaadaya kuwa kalena waa u geynaya oo waa jaajuus weeyaan oo inta dembe uu leeyahay wax la koobi kara maaha qofka namiimka ah markuu kuu joogana kuu yimaadana warbuu kuu wadaa laakiin ku bishaarayso warkaa uu kuu waday intaa kuma ekee markuu kaasii tegayana warbuu kaala tegay warbuu kaala tegaya kuu u geynaya qoladii kale maxaa yeele axaadiidtana inoo tilmaami doonta wa qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam laa yadkhulu ljannata namaam qataatna lafdi kalaa dhahaya bukhaari uu warinaya mutafaq calayhi bukhaariy muslim baa xadiidkaa warinaya xudayfa bn lyamaan xadiidkiisii weeyaan laa yadkhulu اljannata jannada ilaahay ma gelayo namaamun namigu waxa weeyaan ka warka xambaara ee qofkan uu ka qaadaya qof kale u geynaya kaasi jannada ilaahay ma gelayo yiri nebigu calayh الsalatu wasalaam macnuhu waxa weeyaan haba sheegtay inuu muslim yahay jannada ilahay ma gelayo qofkaasi laa yadkhulu اljannata namaam wmara الnabiyu salى اllahu alayh walihi wasalam nebiga alle wuxuu soo maray xadiid abu hurayra cabdullahi bn cabaasna waa laga wariya keyrkoodaba bukhaari muslimna waa warinayaan wamara الnabiyu salى اllahu alayh wali waslama biqabrayni nebiga alayh الsalaatu wasalaam wuxuu soo maray laba qabri ibnu khuseymena waa wariya abu cawaana warinaya ibn abi dunya waa warinaya xadiidku duruq aad u tiro badan buu ku yimaadaa wuxuu sababtiisuna ahayd nebiga alayh الsalaatu wasalaam baa wuxuu soo maray baqiica algarqad markuu soo maray baqiica alkarqad waa qubuurihii muslimiinta ilaa yowmina haadana reer madiine qabriga u ah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay laba qabri oo cusub qabrayni thariyayn laba qabri oo cusub buu nebigu arkay oo markaa la aasay markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam adafantum fulana wa fulana lafdigii ibn abidunya isagu wuxuu ohanaya adafantum fulana wa fulana ma waxaad aasteen hebel iyo hebel mise labadiga kalena wuxuu dhahaya hebel iyo heblaaye miyaad aasteen oo midna dumar bay ahayd midna nin ragu ahaa markaasaa la yihi ha nebigu calayh isalaatu wasalaam haddaba wuxuu yihi inahumaa la yucadabaan labadani ad waa la cadaabaya aada arkaysaan labadan qabri ma aragtaan ha waa la cadaabaya inahumaa labadani la yucadabaani waa la cadaabaya cadaab lqabrigii weeyaan macnuhu wamaa yucadabaani fii kabiirin wax weynu islahaayeen in ay ka tageen loo cadaabi maayo dembay islahaayeen waa weyn yahay loo cadaabi maayo lafdi kale wuxuu odhanaya isaguna صaxiix ah inahumaa la yucadabaani fii hayin wax ay fududaysanayeen oo iska sahlanayeen oysan macno u arkaynin taasaa loo cadaabaya waxaysan macno badan u arkaynin oo waa maxay ama axaduhumaa fakaana yamshi biاnnamiima lafdi kaleo isaguna صaxiixa wuxuu odhanaya adan bayna الnaas ama axaduhumaa nebigu alayh salatu slam labadii qabri midkood buu ishaaray sida riwaayadaha qaarkood ay tilmaamayaan ama axaduhumaa midkood fakaana yamshi wuxuu ahaa mid dhex socda binam bayna annaasi dadka dhexdooda binamiimati namiima dhib iyo war u kala qaad taasuu dadka la dhex socday qabrigaa lagu cadaabaya aakhirada dambena waa la cadaabaya shaki ma laha maxaa yeele jannada ilahi waa ka xaaraam sida nebigii noo sheegay calayh isalaatu wasalaam wa ama alaakharu ka kale fakaana laa yastatiru min bowlih wuxuu ahaa midaan iska asturin kaadidiisa kaadidiisa iskama nadiifinin buu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam lafdi kale wuxuu ohanaya wa ama alaakharu fakaana laa yastanzih laa yastanqi intuba sax weeyaan ibnu khuseyme iyo abu cawaana waa warinayaan fakaana laa yastanqi min bowlih yastanzih min bowlih kaadidiisa iskama dhowri jirin lidalika kacab wuxuu ohanayey riwaayad ibn abi dunya fi kitaab samti uu ku warinayay ittaqu lbowl fa ina caamata cadaabi alqabri minhu waxa ugu badan ee dadka qabriga loogu cadaabo waa kaadida weeyaan fanfaninkeedaas inuu qofka iska ilaaliyo dhinaca kalena inaad ku fogaatid oo waswaaskeedii aad ku fogaato taana ma banaano iska hufo iska ilaali adigoo aanan waswaaskii shaydaankana dhag uligaynin xadiidka isagaa wuxuu daliil u yahay o ku cad waxa weeyaan in loo la cadaabaya qabrigii lagu cadaabayo qofka namiimka ah bukhaariga muslim iyo keyrkoodaana warinaya wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka wuxuu odhanayay salawaatu اllahi wasalaamu calayh xadiidka abu hureyre weeyaan tajidu waad helaysaa min shiraari اnnaas dadka ka ugu sharta badan waxaad ka arkaysaa dal wajhayni inuu yahay ka laba wajiilaha ah dadka kan ugu sharta badan waa ka laba wajiilaha ah oo waa kee laba wajiile maxaa la yidhaahdaa huwa aladii nabigaa sii fasiro wuxuu yidhi huwa aladii waa kan ya'tii haaulaa'i kuwan ola imanaya biwajhin wa haaulaai biwajhin kuwanna weji buu ola imanayaa kuwanna weji buu ola imanayaa kuwan markuu la joogo waa la saaxiib kuwa markuu la joogana waa la saaxiib waree magaalnimadii soo maha qofkan ciduu codla cod la yahayba ma laha isagu warkiisuna ma cadda mar walba meeshuu joogo midabkeeduu yeeshaa meeshuu joogo siday u eg tahay buu ula yaallaa sida mahmaadii raaxa markay ay odhanayeen meel walba say taallaa loola yaallaa haddii qoladan aad u timaado idinka unbaa idinka tirsanay waxaad aaminsantihiin waa aaminsanahay sidaa tihiin baan ahay idinkaan idinku tol ahay idinkaan wax idinla wadaagaya waa sidaas weeyaan ya'tii haaulaai kuwan oo la imanayaa biwajhin wa haaulaai kuwanna biwajhin wa fii lafdin waxaa ku soo arooray tajidu waxaad helaysaa shiraara annaas dadka kan ugu khayrka daran ee ugu sharta badan waxaad arkaysaa dal wajhayn inuu yahay aladii yaأtii haaulaai biwajhin wa haaulaai biwajhin mutafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya axaadiis badan buu nabigu ku tilmaamay salawaatu اllah wasalaamu calayh xadiid cabdullahi bni qunaym uu warinayay asma asmana waa warinaysaa radia allahu tacaala canhuma wuxuu ohanaya rasuulka calayh salaatu wasalaam khiyaaru cibaadi اllah aladiina idaa ru'uu dukira allah addoommada ilaahay kuwa ugu akhyaarsan ma garanaysaan akhyaarta sidaynu u naqaano maaha nebigu suu u fasiraya calayh salatu wasalaam waa ka duwanta akhyaaru cibaad illahi nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam aladiina idaa ru'uu dukira allah haddii waxa weeyaan kuwa marka la arko ilahay lasoo xusuusto ilahay ku xusuusinaya subxaana wa tacaala wejigooda ilaahay subxaana wa tacaala aad ku xusuusanayso wa shiraaru cibaadi illaah addoommada ilaahay kuwa ugu sharta badanna ma garanaysaan almashaaؤuuna bالnamiima almufariquuna bayna اlaxiba albaaquuna lilbura'aaءi اlcanad saasuu nebigu yihi calayh الsalaatu wasalaam waa kuwa dhex soconaya dadkii namiimo iyo isku dir la dhex soconaya waa kuwa buu yihi nebigu calayh الsalaatu wasalaam almufariquuna bayna اlaxiba namiimadii baa keenaysa iyo isku dirki kala geynaya labadii qof ee isjeclaa walaalaha ahaa albaaquuna lilbura'aaءi اlcanat qofkii beriga ahaa ee aan ceebna lahayn ceeb u raadinaya ina namiimadu ceeb baa loo raadinaya maogtahay waa sidaas maogtahay waa sidaas in ceeb loo raadiyo oo markaa lagu dhejiyo taasay la raadinayaan buu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam lafdi kale wuxuu odhanaya lafdiga asmaa almufsiduuna bayna alaxiba kuwa fasahadinaya dadka isjecla dhexdooda fasahadinaya war u kala qaadaya waxyaabaha warkaa u kala tebinaya weeyaan xadiidka isagana saxiix weeyaan imaam axmed bin xambal ibn abi shayba ibn abidunya ayaa warinaya riwaayadaha ayaga ah wa can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam in dadka war loo kala qaada inaad ka carartid weeyaanka kusoo gaarsiiyan ha ii keenin inaad tirahdid bal nebiga dhowr calayhi salaatu wasalaam xadiidkan sanadkiisu dacfi baa ku jira lanna rajul majhuul ayaa ku jira wa ilaa macnihiisu sax weeyaan qaala nabiyu can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam xadiid cabdullahi bni mascuud wuxuu odhanayay laa yubaligunii axadun qofna yuunan iiga keenin can asxaabii asxaabtayda xaggeeda shay-an war qof iga soo gaarsiiyeyuusan jirin war ha ii keenin aniga nacam maxaa yeelay fa innii anigu uxibu waa jeclahay an akhruja inaan baxo ilayhim iyaga xaggooda aan ka baxo wa ana saliima sadr saliima sadr anigoo laabtayda ay nadiifta qofkan warka kuu keenaya waa ku aafeynaya warkaa uu kuu keenay qalbigaagu sidii hore ma ahaana sidii hore ma ahaan doono qofka wax unbaa qalbiga ugu qaadaysa haba yaraata hadday doontee qofka xumaanta lagaa soo gaarsiiyey haba yaraata hadday doontee waxunbaad u qaadaysaa sidaa darteeda marka horeba diid ooyan ahayn salafku waxay samayn jireen warka marka lagaa soo gaarsiiye u kaadi qofkii warka lagaa soo gaarsiiyey ka ku soo gaarsiiyey igoo wada jooga isla fiirso hebelowma adigaa sidaa iyo sidaa igu yiri maya war maxaa beenta iigu sheegta dib dambe warkuuguma keenaya waa lagaa fogaanaya waa lagaa dheeraanaya rawaahu abu daauud tirmidina waa wariyaa sheekh naasirna wuxuu ku daciifinaya daciifa jaamic sagiirka raqamka lix kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo sideed wa can kacabin waxaa laga warinayaa qaala inuu yihi kacb bnu malik itaquu الnamiima faina saaxibaha laa yastariixu min cadaabin itaquu annamiima namiimadii iska ilaaliya maxaa yeelay faina saaxibaha saaxibkeedii laa yastariix kama raaxaysanayo min cadaabin allah ba inoo sheegay subxaanaه wa taعala hamaazi mashaaءin binamiim rasuulkan عalaيه الsalaaةu wasalaam waa inoo sheegay inahuma la yucadabaan wma yucadabaani fi kabiiri ama axaduhuma fakana yamshi bayna الnaasi bالnamiima cadaaba ka raaxaysan maayo kaasi nam lafdiga isaga bn abi dunya baa warinaya fi kitaabi الsamt dam اlhiba iyo namiimana waa ku warinaya sanadkiisa dacfi baa ku jira nin yaziid la yihahdo majhuul ayaa ku jira wailaa riwaayado badan oo sidaasoo kale tilmaamaya waa jiraan wa rawaa mansuur ibn اlmuctamir weeyaan can mujaahid ibni jabr ninkii la oran jiray abi cabdilaah tilmid cabdullah bn cabaas qaala wuxuu markuu fasiraya wuxuu yihi xamaalat اlxaطb fii suurati tabat weeyaan ama masad suuradda loo yaqaano ayuu wuxuu oranayey xamaalat اlxaطb macnaheedu waxa weeyaan kaanat tamshi bالnamiima dadka dhexdooda waxay la socon jirtay namiima oo macnaheedu waa maxay laba tafsiir baa ku jiro ibnu jariir abri waa keenaya labada qowlba waxa weeyaan nooca hore ama tafsiirka hore waa kan hadda aynu hayno ka labaadna waxa weeyaan qodxa iyo waxyaabo xunxun intay qaadee ku daadin jirtay wadada nebigu maraya salawaatu اllah wasalaamu caleyh habeenkiibay qaadi jirtay marka labadiiba waa loola jeedaa ama dadka dhexdooda in ay nebiga ku dirta calayhi salaatu wasalaam oo xumaan ka gaarsiiso in waa qodax iyo wax lamid iyaduna ama inay si macnawi inay tahay ama xisi inay tahay oo ay qodxihii intay qaadaba ay wadadii nabiga dhigta calayh isalaatu wasalaam kaanat tamshi waa la soconaysay binamiimati dadka dhexdooda warkaasna mujaahid keligii ma ahe dad badan oo taabiciinta qaba cikrama oo ahaa tilmiidka ibn cabaas baa isaguna qaba ibnu jariir abri baa warinaya kaanat tamshi binamiima saasuu dhahaya waxaa kaloo warinaya xasan albasri ibnu jariir abri ibn abi xaatim baa warinaya wuxuu oranayay xamaalat alxaab macnaheedu waxaa weyaan kaanat taxmilu namiima fata'tii biha butuuna quraysh namiimo iyo isku dir yay quraysh iyo reerihii intay dhex keento yay nebiga ku diri jirtay salawaatu اllah wasalaamu caleyh qataada bn dacaam asaduusi isna sidaasoo kale ayuu oranayey ibnu jariir aabari ibn abi xaatim baa tafsiirkooda kusoo saarayey kaanat tanqulu اaxaadiiثa min bacdi الnaasi ilى bacdi saasaa loola jeedaa marka wararkii oo dadka loo kala qaado wax wanaagsan maaha waa lagu naar mudanaya nebigana uu leeyahy salawatu اllah wasalaamu عaleyh laa yadkhulu اljannaةa namaam ama qataat waxaa tirahdeedba bukhaari muslimna ay warinayaan jannada ilahay inuusan gelaynin qof namaam ah alkabiiraة الsaadisaةi wاlأrbacuun kabiirada lix iyo afartanaad anniyaaxatu waاllatmu waa oohintii iyo baroortii iyo latmigii dharbaaxidii weeyaan isgaraaciddii qofka markay geeri timaado ama musiibo timaado balaayo ay dhacdo in dhabanadii iyo jirkii la garaaco xabadkii iyo meelihii la midka ahaa dharkii la dildilaaciyo tintii la rifo qaylo iyo hoogayay ba-ayay la yidhaahdo taasaa loola jeedaa meeshaa waxaa ku baxaya ishii ilmeynaysay dhibaato male fi shariicati اlislaam lamana diidana hadday geeri ay timaado la ilmeeyo wax dhibi ma laha cabdiraxmaan ibnu cawf xadiidkiisii ayaa wuxuu ohanaya rasuulka calayh isalaatu wasalaam baa ilmihiisii qaybo ka mid oo dhimanaya nebiga u yimid alayh salatu slam gabadha dhashay zaynaba iyadoo nafta ay kasii baxayso nebigu waa ilmeeyey salawaatu اllah wasalaamu aleyh markii la weydiiyeyna wuxuu odhanaya rasuulka calayh salaatu wasalaam tani dhib ma laha maxaa yeele waa raxma ilaahay qulubta addoommadiisa uu yeelay laakiin waxaa ilaahay qofka u cadaabaya subxaana wa tacaala ama ugu naxariisanaya waa carabka wuu yihi nebiga alayh salatu salaam waxaa la diidaya waa baroortii weeyaan marka in la baroorto oo la dhawaaqo hoogayay ba-ayay la yidhaahdiy wixii la mida masaa'ib loo yeerto nebigana wuxuu yihi alayh salatu salaam hadday geeri dhacdo khayr waxaananaa ku hadlayna maxaa yeele fa ina almalaa'ikata tu'min malaa'igtu waa aaminsanaysaa wax allaal waxaa tirahda hoogayay haddaad tirahda aamiin bay kuu leedahay ba-ayay haddaad tirahdana waa aamiin weeye ba marka waa kuu sugnaaday cind allahi wati uu ku asiibaba qaala اnabiyu salى اllahu alayh waalih wasalam wuxuu yihi nebiga alleh qofkii hoogiya ba-a sheeganayana waaka isagana waxaa u sugnaaday arintan iyada ah kii loo hoogeysanayey loo ba-ayeyna waa loo cadaabi niyaaxada kii loo oynayey ee loo barooranayay isna waa loo cadaabaya maxaa yeelay yucadabu bibukaa'i ahlihi minhu nabiga yihi alayh الsalaatu wasalaam laba qowl baa culimada islaamka kaga soo arooray saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim bidaat laakiin sida raajixa waa sida xadiidka nebiga ku cad salawaat اllah wasalaamu caleyh maxaa yeelay qole ay ka mid tahay umina caaisha radi allahu tacaala canha waxay leedahay qolooyinka nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam kaafiriin bay ahayn aslan kufrigoodaasaa loo cadaabaya ee qof muslim oo dhintay qof u baroortay loo cadaabi maayo kii muslimka ahay dhintay warkaa isagaa waa laga xoog badan yahay imaamu zarkashi raxmat اllahi tacala aleyh wuxuu riwaayadahaas kusoo naqliya kitaabkiisa alijaaba fii istidraaki caaisha calى الصaxaaba waana qowl ay jamhuur الصaxaaba ku tageen laakiin sida raajixa ah ee saxaabada ay ku tageen cabdullahi bni cumar iyo cumar bn khadaab iyo ragga la midka ah eeba ahlxadiidna ay qabaan waxa weeyaan yani badankoodu in qofka loo cadaabaya baroorta kii dhintay waa loo cadaabayaa kii noolaana waa kan marka ee isagu barooranaya rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu odhanaya xadiid abi hurayra inaani humaa binnaasi kufrun laba shay humaa labadaasi binnaasi dadkii dhexdooda kufrun weeyaan gaalnimo aacnu fi nasab wayna iman doontaa nasabkii oo la duro nasab dhiman lagu sheego qofkani inuu dadka kale ka liito oo nasabkiisu ka liito lagu sheego arrintaasi kufri weeyaan wاnniyaaxatu calى اlmayit niyaaxadii waa baroortii calى اlmeyiti loo barooranayay oo maxlushaahidka xadiidka looga dan leeyahay xadiidka isaga fi saxiix muslim ayuu ku sugan yahay walixadiiin fi lxadiidi aلصaxiixi limuslimi xadiid kale waxaa jiray saxiix muslimka ku soo arooray abi malikin alashcari laga warinaya radi allahu tacala canhu wa ardaah rasuulka wuxuu yihi calayh الsalaatu wasalaam annaaixatu tii barooranaysay haweenkaa u badan annaaixatu tii qaylanaysay barooranaysay idaa lam tatub haddaynan toobad keenin ulbisat waa kan marka sababta kabiire ka dhigtay waa tan naar bay gelaysaa markay naarta gashana la mid ma aha naarka kale eh iyadu weliba nooc gooniya loo cadaabi doonaa qofkaa baroortay ee hoogaya ba-a u yeertay rag iyo dumarba wuxuu yahay oy dumarku u badan yihiin sidanaa loo cadaabi doonaa nooc gooni a weeyaanoo cadaab aad iyo aad khaas u ah oo waa maxay annaaixatu tii barooranaysay idaa lam tatub haddaynan toobad keenin ulbisat waa loo labisaa diraacan diracan min jaribin dirac cadho ah balkiis nidaamskaan dhihi jirnay kaasoo dhar ayaa loo xiraa wa sirbaalan iyo sarwaal min qatiraanin laami ah laamiga la dhalaaliyey ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha halkaasaa lagu cadaabaya marka ama nuxaas la dhalaaliyeyna waa lagu magacaabaa ama laami la dhalaaliyey wuxuu yahayba ka asigaa jirkii goosanaya meeshii bugtay haddii lagu sii dhajiye ka waran marka meeshii caafimaadka qabtay buu goosanayaa meel bugtay haddii lasii saaro marka inan jari baa la yihi cadhadii weyaan marka tii barooranaysayna saasaa loo cadaabaya haddaynan ilaah uga toobad keenin subxaana wa tacaala wa qaala nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam nebiga alla wuxuu oranayey xadiidka cabdullahi bni mascuud weeyaan ee bukhaariiyo muslimba ay warinayeen laysa minaa naga mid ma aha buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam man daraba alkhuduud qofka dhabanadii garaaca dhabanadiisii iyo jirkiisii iyo qofka garaaca xabadki iyo laabtii naga mid ma aha wa shaqa aljuyuub dharkiina dildilaaciya jeebku meesha laga xiranaya loola jeedaa guluusyadii buu saa u jaraya ama meeshii qoorta la geshanayay intay qabato iyo diracii jeexaysaa iyo dharkeedii wixii la mid qofkii dumarka ahaa wa dacaa bidacwa aljaahiliya una yeerta dacwadii jaahiliga ahayd ee islaamka uu reebay ee hoog iyo ba iyo wixii la mid ah waxaa u yeeranaya qofka meydka ahna waxaa la leeyaha wax la sheegaya miyaa tahay ma sidanaa tahay baa loo leeyahy markaasaa isna loo cadaabaya wa qaala nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam nabiga alla wuxuu oranayay xadiidkii cumar bna khaaab ee bukhaariy muslim ay warinayeen ina almayita ka dhintay yucadabu waa loo cadaabayaa fii qabrihi baa lagu cadaabayaa bimaa shaygii sababtiisa niixa calayhi isaga loogu baroortay ee loogu qooye loogu ooyey ee loogu qayliyey kaasaa loo cadaabaya waxaa la yihahdaa abi muusa alashcari radi allahu tacaala canhu wa ardaa saxaabigii jaliilka ah yaa xanuunsaday waa la miir daboolay sakaraad buu noqday waa maqlayaa dadka hareerihiisa waxay leeyihiin laakiin ma joogo indhihiisii ma joogaanu miyirkiisii waa tegey markaasaa haweeney ka mida reerkiisii yaa barooratay oo qaylisay markaasaa abi abi muusa alashcari baa markuu soo miyirsaday ka hadlaya wuxuu leeyahay ma aysan dhihin shay ilaa waa la weydiinaya ma saasaa tahay ma saasaa tahay ma saasaa tahay laigu hayay ma runba mid loo hogey miyaa tahay loo ba-ay adigu haddii qofku meyd yahayna waa loo ciqaabaya marka maxaa laga rabaa qofka inuu sii dardaarmo war hadday geerida ugu timaado waa xaq cid ii barooran karta ma jirto cid ii qaylin kartaa ma jirto qofkii qayliye baroorta isaga iska mas-uul ah anigu mas-uul kama yihi cinda allah ilaahayna i weydiin maayo subxaana wa tacaala marka horeba iska beriyaan saasaa la rabaa ina almayita qofka meyidka ah yucadabu waa loo cadaabayaa fii qabrihi qabrigiisa lagu cadaabayaa bima niixa calayhi wixii loogu baroortay loogu qayliyey bukhaariy muslim baana warinaya lafdiga isaga lafdi kaloo abi muusa alashcari bukhaariy muslim ay soo saarayeen ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa qisadan abi muusa alashcari markay ku dhacday xadiidkan uu sheegay nebiga uu ka maqlay salawatu llahi wasalaamu caleyh wa beria anabiyu sala allahu alayh waali wasalam abi muusa alashcari markaasu wuxuu yihi anigu beri baan ka ahay dib dambe ha igu barooran hana igu qaylinina waberia anabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nebiga alle beri buu ka noqday inuusan shaqana ku lahayn waxna ku darsan doonin min asaaliqati nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam tan codka dheer leh ee qaylinaysa ee ooynaysa ee barooranaysa waalxaaliqati ta tinteeda xiiraysa ama rifaysaba waashaaqati tan dharka dildilaacinaysa intaba beri baan ka ahay itafaqaa hadihi alaxaadiid athalaaa saddexdan xadiida u dambeeya bukhaariyo muslim baa isku waafaqay buu sheekhu yihi marka intaasi waxay daliil u tahay qofkii barooranayay kii loo barooranaya labadaba in la cadaabayo in layska ilaaliyo markaa weeyaan haddii isho ay ilmayso dhibaato ma laha lagamana reebi karayo ishaa ilmaysay qofkii laakiin waxa loo diidayo waa carabkii weeyaan waxa loo diidayo waa carabkii alkabi carabtuna waxay ahayd jaahiligii kuwa yihahda hana loo baroorto waa kasii dardaarmi jireen aacnu alkabiiratu asaabicati waalarbacuun kabiirada toddobiyo afartanaad kabiirada toddobiyo afartanaad waxa weeyaan aacnu fi lansaab nasabkii oo la duro nasabka oo la duro qofka nasabkiisa waxaa marka hore mudan in la ogaado nasabka bini aadamka inuu hal meel ka yimid maxaa yeelay allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala yaa ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum maxay ahayd min dakarin wa unha aadam iyo xawa wa khalaqa minha zawjaha xawana aadam baa laga soo dhex saaray kulligiina nabigu wuxuu yhi alayh الsalaatu wasalaam kulkum min aadam aadama khuliqa min turaab nabigana alayh الsalaatu wasalaam waa inoo diiday laa fadla licarabiyin calى cajamiy waxa dadku ay ku kala dheer yihiina lagu kala tegey waa maxay waa taqwada ilaahay weeyaan ina akramakum cinda allaahi atqaakum marka qofkan isagu nasabkiisa ka fadilaya dadka kale dunuub badan buu kasbanaya isla markaana dhanka kale qof caqligiisu taam yahay maaha qofka safiiha ah ee doqonkaa si loola dhaqmaa jirto sida loola dhaqmo waxay tahay in laga fogaado waxba aan lagu darsanin qofkan nasabkiisa ku faanaya anagoo ree hebel anagoo ree hebel ama qofkaasi nasab dhiman weeyaan doqon weeyaan axmaq ah maxaa yeele wuxuusan ogeyn inuu aadam ka yimid aadamna caro ka yimid inuu aadam ka yimid aadamna caro ka yimid kan uu ka faanaya leeyahay nasabkaygaa ka sarreeya ama kan uu liidaya uu leeyahay nasabkiisaa liita iyo isaguba walaalo weeyaan aadam bay ka wada yimaadeen iyo xawa taasuusan ogeyn dadku hadday muslimiin yihiinna waa isku mid weeyaan wاlmuؤminuuna wاlmuؤminaatu bacduhum awliyaau bacdin alla yihi subxaana wa tacaala waxa la isdheer yahay waa taqwada alleh qofka waxaa ku faanay ilaahay taqwadiisa waa ka fog yahay subxaana wa tacaala maalin maalmaha ka mida yaa nin saxaabada ka mida abi dar ayaa wuxuu ku ceebeeyey nin kaloo saxaabi ah hooyadii oo madoobeyd war hooyadaadii madoobeyd buu ku yidhi nabiga wuxuu ku yihi alayh الsalaatu wasalaam cayartahu biummi inaka mru'un fiika jaahiliya hooyadii miyaad ku ceebaysay inaka mru'un waxaa tahay qof fiika jaahiliya wixii sharciga islaamka uu takhalluf ku tilmaamay iyo dib u dhac baa kugu sugan cunsur waxaa tahay dib u dhac iyo takhalluf qaba ayaa tahay inaguna reemagaalnima inoo tahay bal waa tan haddaynu isku laynaynaba ree hebel iyo ree hebel iyo ilaa dowladdeeniiba ay noqotayba four pointy five soo mahayn mararka soo socdana wax kale aynu sugi doonaa mararka soo socdana waxyaabo kale aynu sugi doonaa kolley haddii aan intaa ilaahay looga toobad keenin subxaanah wa tacaala marka aلطacnu fi اlansaab wax wanaagsan ma aha wax wanaagsan ma aha sharciga islaamku waa reebay tamaaman waa reebay maxaa yeeley rasuulka alayh الsalaatu wasalaam kulli dadkii waa simay waxaa jiray nin saxaabi oo la yidhaahdo julaybiib qise aad u cajiib badan buu leeyahay julaybiib radi allahu tacaala canhu wa ardaa xadiidkiisu wuxuu ku sugan yahay fii saxiixi muslim wa gayri dalik musnad imaam axmedna waa ku sugan yahay wuxuu ahaa nin saxaabi oo jaliil ah nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu qoys reer ansaar ah ka doonay gabar ay dhaleen gabadhu waa gabar asturan cafiifadahoo saxaabiyad ah reer qaali ahna waa dhalay nebigaa ka doonay calayhi salaatu wasalaam aabbaheed buu ka doonay u yihi gabadhaadaan rabaa nebiga allowm adaa wax lagu diidi karaa abadan waa fursad iyo wax uu la-aa weligiiba nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu caddeeyey inuusan isaga naftiisa u doonaynin oo yaad u rabtay rasuulka allow julaybiib nin la yidhahdaan u rabaa oo nin madow oo fuqaradii saxaabada ah waxba aanan haysanin markaas wuxuu yihi rasuulka allow hooyadan baan la soo tashanaya ikaadi waa isbedeshay arrintii hooyadiibuu u yimidoo waa u sheego wuxuu yihi rasuulka alleh salawaatu ullahi wasalaamu caleyh gabadhii buu naga soo doonay laakiin naftiisa uma rabee julaybiib nin la yidhahdo u rabaa markaasay tiri maya waalidku xaq buu leeyay waa u diidi karaa laakiin gabadhii baa dhinaca kale ka soo qaylisay gurigii oo waxay tiri aabbiyo hooyo nebiga allahba isoo doonay calayhi salaatu wasalaam qofuu isaga ila doortay qof ka wanaagsan miyaad isiin lahaydeen waa maya macnaha meesha waxay ku tusinaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuusan dhowraynin carab iyo kayrkeedaba bilaal waad garanaysaan addoon wuxuu ahaa asalkiisa la leeyahay abubakr sidiiq xoreeyey xabashana ka yimid isla markaana wuxuu qabay cabdiraxmaan ibna cawf walaashii baa la yihahdaa wahaakada saxaabadu sidaas ahayn ridwaan allahi tacala calayhim ajmaciin zaynaba binti jaxsh oo nebiga ilma abti ay ahaayeen ilmeedo waxaa qabay zayd ibnu xaaritha oo ahaa addoon uu xoreeyey nebiga calayh isalaatu wasalaam isaga markay kala tageenna nebigaa guursaday calayh isalaatu wasalaam marka islaamku ma yaqaano waxaa la yidhahdo tafaadulka in dadka la kala sarraysiiyo dabaqaadkan iyo waxaan lagu kala sarraysiinayo waa cunsur islaamka uunan qabin isla markaana uu baabi'iyey jaahiliyada hore qabi jirtay waana waxa keenaya ummadda dib udhaceeda ummadda dib u dhaceeda macnaheedu ma aha in nasabkii la luminaya maya qofkan inuu ree hebel yahay waa wax shareecada islaamku ay sugtay hebel oo ree hebel ah islaamku waa qaba laakiin waxaa la diidan yahay ree hebelnimadaadaas inaad ummadda inteedii kale hoos u dhigta adiga kaaga aad kor u qaada taas weeyaan taasaa la diidan yahay adoo ree hebel ah qofkan waa kaa soo dooni karaa aad liidaysid gabadhi waa guursan karaa gabadhaada ma geeya inaad tiraahdid shareecada islaamku ma qabto arrinta haddaad samaysana dhegeyso waqad saxa ana dalika kufrun inaad arrintaa ku dhaqaaqdid waxay ka sax noqday nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii baabkii hore inoogu soo hormaray bukhaari muslim ba ay warinayeen inuu kufri yahay waqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabiga alle wuxuu yidhi inaani laba shay humaa binnaasi kufrun dadka xaggooda waxaa kaga sugan waa kufri weeyaan aلطacnu fi اlansaab nasabkii oo la duro iyo wالniyaaxaةu calى اlmeyit alkabiiraة الthaaminaةi wاlarbacuun kabiirada sideed iyo afartanaad albaqyu waa xadgudubkii weeyaan xadgudubkii weeyaan waa dulmigii dulmiguna aad buu u xun yahay maxaa yeelay ظulumaat ywma اlqiyaama weeyaan وqاaل الlه تaعالى all wuxuu yihi إنma السبيل عlى الذيina يظلمuuna الناس ويبغوna في الأرض بغyr الحق أuلئika لahm عذاaب أليم إنma السبيiل wado lagu cadaaba waxaa mutay calى الذiina kuwa yظlimuuna الناasa dadka dulminayaan waa ko ويبغوna في الأرضi dhulkana ku kibrayaan بغayr الحق xaq la-aan ku kibraya ulaaئika kuwa sidaas ahe labadaa shardi laga helay lahm cadاaب أliimu maylayn وqاaل النaبiyu slى الlه عlيه وaلiه وsلم xadiidkii ciyad iبn xmaar ninkii la ohan jiray almujaashici weeyaan fii صaxiixi muslim buu ku soo arooray nebigu wuxuu yihi salawaatu الlahi وasalaamu عalيh ina اllaha أwxىa إilaya ilaahay aniga wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu inaa hoos isu dhigtaan naftaada kor ha u qaadin reerkaaga iyo tolkaagana kor ha u qaadin ummadda inteeda kale kor ha uga qaadin xatىa laa yabقى ilaa uunan xadgudbin axadu qofna calى axadin qofka kale usan kibriyo xadgudub midna ola imanin wlaa yfkra yuunan faanin axadu qof calى axadin qofka kale ka faanin faankani lama ogola maxaa yeelay allah inoo sheegay subxaanaه wa tacaala walaa yskhr qowm min qowmi casىa an yakunuu khayra minhum wlaa nisaaء min nisaءi casىa an yakuna khayra minhun nin rag ayuusan nin kale ragga ahaa ee walaalkii muslimka ayuusan ka faanin maxaa yeelay kan aad ka faanaysa inuu kaa khayr badan yaha dhici karaysa cind allah gabadhii muslimadda ahaydna sidaasi la eg ta kale walaasheeda muslimadda aynan ka faanin maxaa yeele waxaa dhici karaysa in ilahay agtiisa ay uga dhowaansho badanta walidalika salafku waxay ahan ridwaan اllahi tacala calayhim ajmaciin sida laga soo naqlinayo qofku hadduu qofka kale walaalkiisa muslim arko saddex mid un weeyaan saddexda xaalana wuxuu u ictiqaadin jiray inuu ilahay uga dhow yahay waa mare inuu kaa weyn yahay oo horta ilaahay caabuday subxaana wa tacaala oo ilaahay subxaana wa tacaala raaligelintiisa kaaga horeeyo sidaa darteeda inaad u aragtid inuu kaa wanaagsan yahay waa marka labaade inuu kaa yaryahay ood u aragto dunuub iyo macaasi badanood adiga la timid inuusan gaarinba qofkan waa marka saddexaad ee inuu kula mid yahay oo kaaga dheereeya wanaagga iyo khayr kaa dhici karaysa iyadana marka taasi waxay keenaysaa inaadan naftaada kor u qaadin hoos isu dhig weeye macnaheedu ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ballan ku qaaday qof kasta ee hoos isu dhiga inuu isagoo kor u qaado kii kor isu qaadana inuu ilaahay dhulka ku dhufto subxaana wa tacaala ina allaha awxaa ilaya ka yidhaahda aniga aniga ilahay dhulku ku dhufanaya waana caado ibliis weeyaan ana khayru minhu khalaqtanii min naarin khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min taynin isagaa yidhi ibliis lacanahu llah ana khayru min anigaaba ka khayr badan buu yidhi naftiisu kor u qaaday markaasaa rabbi wuxuu yidhi ina calayka lacnatii ilaa yowm اddiin anigaba haddaad tiriba ina calayka lacnatii ilaa yowm اddiin amarkaygana adiidi lacnadaydaa ku ahaatay ilaa yowmi اlqiyaama ina allaha awxaa ilaya alla wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu inaad tawaaducdaan xata laa yabqa ilaa uunan xadgudbin axadu qof calى axadin qof kale walaa yafkhar uunan faanin axadu qofna calى axadin rawaahu muslim wa fii bacdi اlaaahaari waxaa ku soo arooray can ibni cabaas baa laga warinaya radi allahu tacala canhuma imaamu lbukhaari baa warinaya iyadoo mawquufa abu hureyrana waa laga wariya laakiin sax maaha sheekh naasirna isagoo marfuuca waa daciifinaya silsilat axaadiis daciif ku keenaa kun sagaal boqol iyo afartan iyo sideed nmb raqamka ah wa fii bacdi اlaaahaar waxaa soo arooray cabdullahi bn cabaas bay sax ka tahay low bagaa jabalu calaa jabalin hadday dhacdaba in buuri ku xadgudubto buurta kale maaha wixii caqli lahaa keliya hadday jamaadaadki iyo wixii aanan naf loo yeelin isku xadgudbaan lajacala allaahu albaaqi minhumaa dakkaa ilaahay waa ka yeelayaa kooda xadgudbay labadii buur dakkan baaba buu ilahay ka dhigaya subxaana wa tacaala macnaha waxay ku tusinaysaa ilaahay subxaana wa tacaala inuusan jeclayn low baغىa jabalu hadduu buuri ay xadgudubto calىa jabalin buur kale ku xadgudubto lajacala اllahu اlbaaqi ka xadgudba ilaahay waa ka dhigayaa minhumaa labadooda degkan buu ilahay ka dhigayaa wa qaala salى اllahu عalيh waalih waslm wuxuu yihi rasuulka ale salawaatu اllah wasalaamu عaleyh waa xadiidkii uu warinayey abi bakrata nufic min alxaari ninkii lo ohan jiray maa min dhanbi ajdara an yucajila allahu lisaaxibihi اlcuquuba maa min dhanbin dembi ma jiro ajdara uga awleysan ooga ehelsan ooga cunnama an yucajila allahu inuu ilaahay u soo dedejiyo lisaaxibihi saaxiibkiisa inuu usoo dedejiyo alcuquubata fi dunya addunyada lagu ciqaabayo maca maa yadakhiruhu iyadoo intaa ay u dheer tahay weliba maca maa yadakhiruhu wuxuu ilaahay u keydinaya lahu ka isagaa fi laakhirati aakhira loogu keydinayo adduunkana waa loogu soo dedejinayaa aakhirana waa loogu keydinaya oo waa maxay min albagyi wa qaicati raxim qaicati raxim xalaynu soo marnay min albagyi qooqi iyo kibirkii weeyaan kibirkii qofka kor isu qaadaya iyo wa qaicati raxim raximkii oo la gooyo ilahi subxaana watacaala adduunkana waa kaga jazaynaya aakhiradiina waa kaga jazaynaya wy macnaheedu xadiidka isagaa waxaa warinaya abu daawuud iyo tirmidi ibnu maaja sheekh naasirna waa saxiix yeelay fi silsilati اaxaadiid asaxiixa sagaal boqol iyo toddobiyo toban raqamka ah wa can ibni cawfin waxaa laga warinaya can camr bni saciidi can xumayd bni cabdiraxmaan qaala wuxuu yihi qaala ibnu mascuudi wuxuu yihi qaala malik الruhaawi ya rasuula اllah qad ucطiitu min aljamaali ma taraa wma uxibu ana axada yafuqanii bishiraakin afadaka min albagyi qaala laysa daka min albagyi walakina albagya baطru اlxaqi aw qaala safahu اlxaqi wagamط الnaas isnaaduhu qawiyun xadiidkan sanadkiisa ayuu sheekha inoo tilmaamay raxmat اllahi tacaala calayh imaamu xaakim baa soo saaraya sanadkana saxiix buu ku tilmaamay sheekh imaam dahabina waa ku waafaqay waa ku waafaqay wuxuuna oranayaa ninka la yihahda cmr bn saciid oo iq ah can xumayd bn cabdiraحmaan isna waa iqo weeyaan qaala qaala ibnu mascuudin cabdulahi bn mascuudi saxaabiga aha wey qaala malik الruhaawi ninkii la ohan jiray ayaa rasuulka u yimid salawaat اllah wasalaamu alيh isagoo kibirka ka hadlay iyo ilahay inuusan kibirka jeclayn man kana fii qalbihi mihqaalu dara min kibr in la eg dhuuri caso wax la eg ama waxa ugu yara ishu ay aragto wax la eg oo kibir ah qofka qalbigiisa uu ku jiro ilahay naartuu gelinaya markuu nebiga yihi calayhi salaatu wasalaam yaa ninkan u yimid nebiga markaasu wuxuu yihi rasuulka allow qad ucطiitu min aljamaali maa tara ilaahay subxaana wa tacaala quruxda wuxuu iga siiyey waxaad arkayso waana xaraga jeclahay wamaa uxibu mana jecli ana axada yafuuqanii bishiraak inuu qof iga kormaro xagga xaragadii bishiraakin shiraagu waa kabta indhashiga weeyaan farta meesha la geliyay iyo suulka inta udhexaysa macnaha wuxuu ula jeedaa kolay kabahayga ku noqotaba inuu qofna iga xaraga badan yahay ma jecli dharkiisu waa waxaynu ku magacaawna dadka isburaashka la yihahdo wey aad buu u xaraga badnaa marka arrintani fadaka min alkibr fadaka min albaqyi qoq iyo kibir ma noqonaysa arrinta ayada ah xadgudub ban tahay qaala wuxuu yihi laysa daka min albaqyi alfaadda qaarkeedna waxaa ku soo arooray ama xadiidda qaarkeed nabiga inu yihi alayh isalaatu wasalaam ina allaha jamiilu yuxib aljamaal alle waa alle jamiil ah jamaalkana waa jecel yahay alle subxaana wa tacaala laakiin kibirku waa maxay iyo bagyigu waa kan laysa daka min albagyi kaasi kibir iyo qooq midna ma aha walaakina albagya waxa weeyaan baru lxaqi xaqa oo la liido ama xaqi oo hoos loo dhigo aw qaala wuxuu yihi safahu lxaqi xaqi oo laga indha taago weeyaan wa gamtu naasi iyo dadka oo la xaqiro gamtu naas dadka oo dadka indhahagaba ay ku yaraadaan macno ay leeyihin waaas wa macno samaynaya ma ebel waxkaas wax macno ma laha macno ma laha macno ma laha dadkaba inaad u aragteen adigu ka sarraysaba wakhasafa allahu biqaaruna libagyihi wa cutuwih waadna ogtihiin buu yihi sheekha raximah اllah wakhasafa allahu ilaahay inuu la gooyo biqaaruun qaaruun ninkii la ohan jiray ina qaaruuna kaana min qowmi muusa fabaqaa calayhim alla yihi baqyigiisii iyo cudwaankiisii ilaahay inuu dhulka la gooyey subxaana wa tacaala dhulka ilaahay la gooyey wqaala nabiyu salى اllahu alayh waalih waslm nabiga alla wuxuu yihi xadiidka cabdulahi bni cumar weeyaan bukhaari muslim ay soo saarayeen cudibat imraatun xadgudubka waa ka cudibat imra'atun haweeney baa loo cadaabay fii hiratin xayawaan ay ku xadgudubtay waa bisadi mukulaashi waxaa tirahdiidba ama yaradii waaba hal magacyo badan hiradii baa ay ku xadgudubtay sajanatha way xabistay xataa maatat ilaa ay ka dhimatay meel bay ku xirtay ilaa ay ka baktisay gaajo ula baktisay fadaklat fiiha الnaar sababteeday naar ku gashay markaasuu nebigu wuxu yihi alayh الsalaatu wasalaam laa hiya aطcamatha ma aysan ahayn mid quudisa haba xirta hadday doonto haddii ay gurigeeda intay ku xirto iyadoo ku manaafacaadsanaysa ay markaasi quudiso waa bannaanta meeshaa waxaa laga qaadanayaa jaa-is inay tahay in xayawaankii layska haysan karayo guriga lagu haysan karo xayawaankii bannaanaa in guryaha lagu haysan karayo oo qofkii shimbir soo iibsada ama soo qabsada ama mukulaashi keensada ama waxyaabihii kale keensada dhibaato inaysan lahayn laakiin masaskii ma bannaana iyagu masaskan gaaladan aynu ku aragnay soo ma ma bannaana iyagu maa saalaxnaahum mundu an caadaynaahum tirmidi iyo xaakim iyo keyrkooda warinaya wain kaana fi isnaadihi shay arrintaa iyadaa ma bannaana marka meesha waxaa laga qaadanaya waxa weya inay bannaan tahay xayawaanaadka in la haysan karayo nebigu wuxu yhi alayh isalaatu wasalaam bisadii iyo mukulaashi ay guriga keensatay ma ahayn mid iyadu quudisa walaa saqathaa mana aysan waraabin id xabasathaa markay xirtay walaa hiya tarakathaa mana aysan ka tegin oo ta'kulu min khashaashi lard min xashaashi اlardi dadka dhulkan waxyaabaha iska yacyaacaya iska cunto ama maray jiir hesho ama ay waxyaabo kale hesho waxunbay iska cuni lahayd ilahay risqigii subxaana wa tacaala dhulka uu yeelay ma aysan taana u daynin tii iyada ay haysatayna waxba kama siinin buu yihi nabiga alayh salat slaam wayd ku xadgudubtay dulmi baa arrintaa gaarsiiyey macnihi dulmigii ay arrintaas samaysay darteeda yaa ilahay u cadaabay subxaanah wa tacala muttafaqun caleyh maxaa u malaynaysaa marka qof bini aadan qofka intuu soo qabtay cadaabe dilay weliba maxaad u malaynaysaa qof bini aadan ah oo muslim ah qofka sidaa u galay marka maya ma banaana kaafiriintii kolay ku tahay hadii dagaal lagu qabto nebigu waa diiday calayh salaatu wasalaam almuhla waxaa la yihahdo muhladu waxa weeyaan in sirc dilye lagu sameeyo oo waa maxay maalan in la yihahdo wejiga haragga laga bixinaya ama iyagoo nool baa la gogoynaya ma banaana shareecada islaamka muhlada noocaas ah walow kaafir billaahi alcaiimba ha ahdo ma banaana waxaa kaloo banaana in kaafirka naftirkiisa haddii lasoo qabto in dab la geliyo maxaa yeelay walaa yucadibu cadaabahu axad allah yihi subxaana wa tacaala cabdullahi bn cabaasna saasuu nabiga ka warinayay salawatu llah wasalaamu caleyh in naar wax lagu cadaabaa ma banaano in ilahay ahayn subxaana wa tacaala marka waxay ku tusinaysaa shareecada islaamka siday u dhowrtay arrintaa iyada ah maxaad u malaynaysaa marka mukalaashaasi qofka cadaab ku galay qofkii bini aadanka ee muslimka ahaa xadiidka isagaa muttafaqu caleyhi bukhaariyo muslim baa warinaya walkhashaashu sheekhu wuxuu yihi alxasharaat xasharaadkii dhulka ay ka cuncunaysay weeye bahashaasi qaala ibnu cumar wuxuu yihi radia allahu tacaala canhuma lacana rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka alle waa lacnaday man itakhada qofka yeesha shay-an shay qofka ka dhigta fiihi ruux naf leh wax naf leh qofka ka samaysta haradan kabdhowgii weeyaan markay remiyigu rabaan inay toog bartaan fallaaraha la tuuran jiray kab baa meel la dhigan jiray marka kabtaasaa ragga o dhan isku dayaya nin walba inuu ku dhufto yoolka meeshaa yaalla ayaa la tooganaya in la yidhaahdo marka shimbirta geedkaa saaran amaba inta neef lasoo qabto meel lagu xiro la yihahda neefkaas ayaan ku toog baranaynaa nebigu waa lacnaday qofka samaynaya salawaatu ullah wasalaamu caleyh qolooyinkii maxaa u malaynaysaa marka qofka gurigiisi ka soo baxay laleeyahy anaa ku nasiibsanaya anaa ku nasiibsanaya qolooyinkeeni dhahayay qof dhan oo iska socdo laga yaaba inuu masaajid u socdo ayaa laleeyahy anaa ku nasiibsanaya kuwaasi lacnad inay ku dhacayso shaki male rasuulka alleh waa lacnaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh lacana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam waa lacnaday rasuulka alleh man itakhada shay-an qofka ka yeesha shay fiihi ruux ruux leh wax naf leh qofka ka dhigta haradan kabdhow iyo hadaf ama yool ka dhigta lagu toog barto muttafaqu caleyhi xadiidkaasna bukhaariy muslim baa warinaya wa qaala abu muusa qaala abu mascuudin dheh abu mascuud wuxuu yihi abu mascuudin alansaari cuqba bn camr ninkii la ohan jiray radi allahu tacala canhu wa ardaah xadiidkiisi abi mascuudin albadri xadiidkii fi saxiixi muslim ku soo arooray kuntu waxaan ahaa adribu ghulaama liya bisawt addoon aniga aan leeyahay baan karbaash ku garaacay buu yihi malh wuu ka carageliyey wax xun buu sameeyey markaasuu karbaashkiisii u baaciyo ku dhuftay fa samictu sawtan cod baan maqlay min khalfii gadaashayda ka hadlaya iclam yaa abaa mascuud sidaa igu leh ogow abi mascuudow waxaan aad samaynayso falam afham isawta min alhadb intii kale maanan fahmin codka wixii intaa weheliyey caradii haysay darteeda caro uu la miir doorsoomay oo uu garan waayo waxa la leeyahay weeyaan mahayn caro sahlan marka falam afham ma anan fahmin asawta codka waxa intaa weheliyey oo min alghadabi caro darteeda falamaa danaa mini codka markuu ii soo dhowaaday malaha ushiisii buu iska sii watay falamaa danaa markuu ii soo dhowaaday minii aniga idaa huwa mise codka aan maqlayo waaba rasuul lahi sal اllahu alayh ali wasalam arintii waa isbedeshay marka faida huwa yaquul iclam ya abaa mascuud maxaa weheliye waaba isagoo rasuulku idhahayo ina allaha aqdaru calayka minka calayh sidaad oga adag tahay ilaahay baa kaaga adag ina allaha alle ogow abaa mascuudow ina allaha alle aqdaru waa awoodaa calayka dushaada minka adiga calayhi isaga dushiisa saad isaga oga adag tahay alla kaaga adayga ogow adigana qultu waxaan idhi faqultu wuxuu yihi abi mascuud alansaari faqultu waxaan idhi laa adribu liya mamluukan bacdah haddayba sidaa tahay rasuulkii allow saacaddaa wax ka dambeeya wax dambe oon garaacaya maaba jirtaba wa fii lafdin waxaa ku soo arooray rasuulka calayh isalaatu wasalaam sidaa markuu yihi fasaqata sawtu sawtu karbaashkiibaa ka dhacay min yaddii gacantayda min haybatihi sala allahu alayh ali wasalam haybada rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyo warka uu yihi cadamadiisa iyo weynankiisa inagu haddii la yihahdo boqol iyo afar iyo tobankaa lagugu akrinaya kaa dhegeysan maayo qofku leh maanta o dhan la taagan yahay waanu ku il adag yahay weliba eray rasuulka aragtidiisi iyo ereygii yaraa ee la yidhi sow ma ogid inuu ilaahay kaa adag yahay sidaad oga adag tahay karbaashkiibaa iga dhacay buu yidhi gacantayda waa hayn kari weysay weliba wa fii riwaayatin faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulkii allow weligayna ku laaban maayo isaganna xurun liwajhi illah ilaahay dartiisa iyo wejigiisaan xor oga dhigay ereyga uu yihi waa ku badbaaday faqaala nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam amaa anaka amaa inaka haddii adigu low lam tafcal daalika haddaadan sidaa yeeli lahayn lafaaxadka annaaru naar baa ku duban lahayd oo ku solon lahayd lafaaxadka annaar naar baa ku solon lahayd buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam way ku duban lahayd macnihi haddaadan sidaa yeeli lahayn oodan dhihi lahayn xor weyaan liwajhi illah naar baa ku duban lahayd qaala salى اllahu alayh walih wasalam xadiidkii hishaam ibn xakiim ibn xizaam ayaa wuxuu oranayey ina nabiya sal ina allaha nebigu wuxuu yihi salawatu اllahi wasalaamu alayh ina allaha yucadibu aladiina yucadibuuna اnaasa fi اdunya ina allaha alle yucadibu aladiina kuwii waa cadaabaya yucadibuuna annaasa dadka cadaabaya fi dunya ku cadaabaya jabbaariintii hadday noqon lahayd iyo umaradii hadday noqon lahayd qolooyinkii askalgaar shiraha ahayd iyo qolooyinkii booliska la oranayay lalahaa laga hadalsiiyey iyo qolooyinkii dambi baarista lahaa iyo waxaas kulli waa soo hoosgelayaan ina allaha alle yucadibu aladiina kuwii waa cadaabaya yucadibuuna annaasa dadka cadaabaya fi dunyaa rawaahu muslimun muslim baa xadiidkaa isagaa warinaya wamara rasuulu llahi sala allahu alay wasalama biximaarin intaa kuma eka bini aadamka oo keliya xataa xayawaanka in la dulmiya ma banaana shareecada islaamka yani gaaladiina waxayna leedahay human rights baa jira bini aadankiina waad aragteen haza waxa ka dhacay waxa lagu laynaya ciraaq waa aragteen waxa lagu laynaya afghan waa aragteen horey waxa lagu laayay soomaaliya naftirkeeda waad aragteen waxa lagu sameeyey caalam alislaam waxa lagu sameynaya eeyihii baa loo doodayaa isbitaallay u sameynayaan bini aadankiina sidaasay u laynayaan laakiin shareecada islaamka fiirix wax walba waa dhowrtay bal xayawaanaadkii oo ixsaan loo sameeya asbaabaha jannada lagu galay ka midta nabigaa inooga sheekeyey calayh isalaatu wasalaam haweeney weliba zaaniyad ah in ay aragtay ayn oon la baktinaya xayawaanka ilaahay uu abuuray subxaana wa tacaala buu ugu khayr daran yahay bal afkiisa uu kugu taabtay taabashadii uu taabtay baa la yihi ama weelku afka geliya toddoba mar ha la dhaqo oo marada sideedaad caraha laga dhigo xayawaankiisaa u liitay oo oon la baktinaya ayay waraabisay sababtiisii bayna jannada ku gasho ilahay jannada ku geliyey subxana wa tacaala yacni naxariista shareecada islaamka iyo nafareysay ku tusinaysaa saxaabadu markay weydiiyeen oo yihaahdeen oo rasuulka allah xayawaanaadka in loo naxariistay miya nebigu wuxu yhi alayh sala slam kullu kabadin ratbin sadaqa xayawaan walba oo beer qoyanood axsaan u samaysaan waa sadaqa weeyaan sadaqaad ku helaysaa eygaa gaajaysaneed quudisay naxariis weeyaan rabbi baa kaa ajirsiinaya subxana wa tacaala shimbiraha aad quudinaysa ilahi waa kaa ajirsiinaya nebiga calayh salatu salaam wamara rasuulu llahi sala allahu alay wasalam biximaarin wamura dhe waa lala soo maray birasuuli lahi sala la alay slam rasul lahi sala la alay slam biximaarin dameer baa lala soo maray qad wusima fii wajhihi wejigiisa calaamad lagu sameeyey reer walbaba waxay leeyihiin miyiga marka la joogo xoolahooda sumad reer hebel sumadoodu waa bil ree hebel sumadoodu waa istilaab ree hebel sumadoodu waa noocan ama dhegtaa laga gooyaa ama waa waa waxbaa lagu sameeyaa naam calaa yati xaal nebiga calayhi isalaatu wasalaam dameer baa loola soo maray reerkii iska lahaa wad wejiga ka sunteen nebiga calayhi isalaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi lacana allahu man wasama allaha lacnado qofkii wejiga ka suntay maxaa yaele wejiga ma banaana in laga garaaca ma banaana xayawaanka in laga sunto ma banaana bini aadamka in laga garaaca ma banaana wejiga maya itaqu lwajh wejiga ka dhowrsaduu nebig yidhi alayh salatu slam hadaad garaacaysaan wejigaa in qofka laga garaaca ma banaana cayaartii feerka la ohanayay dadka wejiga iska garaacayeen ma banaana lacnad baa kusoo aroortay lacnad baa kusoo aroortay ayib isnaaduhu صaxiixu xadiidkaa sanadkiisu صaxiix weeyaan oo muslim baa warinaya cabdullah bn cabaas xadiidkiisii weeyaan wa qaala salى اllahu alayh walihi wasalam xadiid kale oo rasuulka laga warinaya abi bakrata nufeyc bn alxaariث rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu alayh man qatala nafsa mucaahidatan man qatala qofka dila nafsan naf dila mucaahidatan naf mucaahid aho mucaahid waxaa la yidhaahdaa gaalka dadka muslimiinta dhex degan ee heshiiska la galay ammaanka la galay viisuu soo qaatay inuusan dulmi samayneyn waxba samayneyn dadka muslimiinta nabadgelyo ku dhex joogayo in la ilaaliyo way isna intuu ballantaa ilaalinayo nacam qofka markaa ku xadgudbe ee dila lam yajid bikayri xaqihaa ku dila lam yajid raa'ixata aljanna ma helo jannada riixadeedii wa ina riixaha jannada urteedana iyo udugeedana la yuujadu waa laga helaa min masiirati khamsamiati caamin shan boqol oo sano meel loo soconayaa laga helaa wa hada calى sharطi muslimin xaakim baa soo saaraya xadiidka isaga ah waana saxiix yeelay imaamu dahbina waa ku waafaqay sheekh naasirna saxiix jaamic sagiirka ayuu ku saxiix yeelaya raqamka lix kun afar boqol konton iyo sideed wallahu subxaanaه wa tacaala aclam